tanii markii dowladda federaalka soomaaliya la sheegay in sarkaal ka tirsanaa ururka o n lf ay ku wareejisay dowladda waddanka itoobiya ayaa waxaa soo baxayay dhaliilo iyo eedeyn kala duwan oo loo jeedinayo dowladda federaalka soomaaliya arrintan ayaa ugu dambeyn waxaa ka hadlay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo arrintan ku kala aragti duwanaaday xildhibaanada qaar oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ku doodaya in falkan dowladda soomaaliya ay samaysay uu yahay mid wax u dhibaya qarannimada dalka soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka ayaa fikrado kala duwan arrintan ka aaminsan xildhibaan abuukaateey oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in tallaabadaas ay tahay mid aada looga xumaado dowladda federaalk soomaaliyana ay qalbijab kala kulmeen shacabka soomaaliyeed muwaadin soomaaliyeed oo dhulkiisa joogo in loo gudbiyo cadow la ogyahay wuxuu kala kulmayo waxay arintaas dhaawac ku tahay jiritaanka iyo sumcadda soomaalinimada haddii marka de shacabkii soomaaliyeed dalkooda ayagoo joogo in la qaado loo gudbinayo ama xaaro iyo xabashi loo gudbinayo de waxay ka mid tahay musiibooyinka dalkan maaragtay aan laba kun iyo todoba toban anagoo joogna aan marayno baarlamaanka dee waajibaadkiisa saddexda ah mid kamid ah waxaa kamid ah in uu korjoogteeyo laamaha shaqooyinka ku leh alaamaha fulinta waxaana waajib naga saaran inaan u yeerno su-aalana ka weydiino ciddii dee fududeysay kan soo qabtay kan diyaaradda saaray midkii muxuu ahaayey oo amnigiisa wax ka sugayay wuxuu dhan kulli waxay soo hosgelayaan dambiilayaashaas ha kusii kala badnaadaan eedda ugu weynna waxaa qaadanaya madaxda ugu sareysa dalka sababtooda ayagaa mas-uuliyadda dalkan ka saaran dhanka kale xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa qaba fikir ka duwan xildhibaanka ka horreeyey waxaana uu qabaa in cabdikariin qalbi dhagax uu yahay nin etoobiyaan ah islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya laga dhursugo jawaabta ay ka bixin doonto qalbi dhagax asaa qirtay asaa inay etoobiyaan yahay sheegtay ma ma beenba oo nin asaga weydiistay oo asaga waddankii uu ka tirsanaayo intaasoo sana ka dagaalamayay ayuu muxuu ahay aaday marka waxyaabaha amnigeenna annaga wanaajinaya xaq baan u leenahay dalkii in cadowga laga xoreeyo dowladda in gacmaha laga xiro oo la yidhaahdo meelna uma dhaqaaqi kartid arrimaha security-ga kama hadli kartid sax ma ah laakiin ilaa iyo hadda ninka qalbi dhagax la yidhaahdo siyaasaddiisa dowladda si qeexan ugma uguma aan dad duurka joogo waan arkay aniga xildhibaan ahaan i weydiiyey oo sarkaalka asagaa weydiistay dad ahayo waan arkay oo in loo gudbiyey rabo waa lii sheegay dad ahayo waa la gudbiyey waan arkay laakiin waan arkay waxaa ka fiican in siyaasadda dowladda la sugo oo ay si qeexan uga hadasa hay-ada ayaa noo qaabilsan hay-adahaas inay waxaan arkayaa xildhibaano buubuuninayo oo berita iigay ku soo noqonaysaa xildhibaanadaas hadday buubuuniyaan maanta ay wixii faraha ka bixiyaan meelayna ka soo celin karin ay gaarsiiyaan wax riisan oo dhab eena loola yimaado xaggay geynayay iishee waxaa isqabsaday baraha bulshada iyo meelaha ay bulshada ay ku kulanto eedeemo kala duwan oo loo jeedinayo dowladda federaalk soomaaliya waxaana dowladda soomaaliya lagu eedeynayaa inay ku dhaqaaqday tallaabo aada looga xumaado kaasoo ahaa in sarkaal soomaaliyeed ay u dhiibtay dowladda waddanka itoobiya dowladda soomaaliya weli kamaanay hadlin falkan ha yeeshee waxaa laga dhursugayaa inay faahfaahin ka bixiso sida falkan uu dhacay xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho